habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa raadiyaha dalsanay muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiin aynu ku wada ugu waaweyn faahfaahino ka soo baxayo khasaaraha ka dhashay shil gaari oo ka dhacay duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo guddoomiyey shirka golaha wasiirada soomaaliya oo maanta lagu ansixiyey hinda sharciyada dhowr ah gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo kulan la qaatay safiirka dowladda imaaraadka u qaabilsan soomaaliya sufaayana ka soo baxayo isku hor imaad dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya uu ku geeriyooday taliyo ciidan oo ka tirsan ciidamada soomaaliya mid ka mid a beelaha dega deegaanada koonfur galbeed oo maanta shir looga arinsanayo ayaa beeshaasi ku yeeshay magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka maamulka koonfur galbeed waradheeraad ah oo ka soo baxayo iskuhorimaad waanilaadee abaabul dagaal oo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka wadaan qaybo ka mid a gobolka galgaduud gudoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa muqdisho oo dhagax dhigay wadda laami ah oo isku xirta deegaanka garasbaale iyo xaafadda macaani ee duleedka muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
markale habeen wanaagsan akhyaartana dhegaysataa ee caawa waa habeen markaasi khamiis ah jimco ayaa soo gelaysa taariikhdana waxay ku beegantahay saddexda bisha agosto sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxa ayeen qodobada warka iyaga habeen ugu waaweyn markana kusoo dhowaada warkii oo dhan ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta guddoomiyey shirka golaha wasiirada soomaaliya oo lagu ansixiyey hindisa sharciyeedyo dhowr ah shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo uu maanta guddoomiyey ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa lagu ansixiyey hindisa sharciyeedyada shaqada soomaaliya oo ay soo gudbisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo golaha maamulka sare hay-adda istiraatiijiyadda qaranka soomaaliyeed golaha wasiirada soomaaliya ayaa si aqlabiyad lagu ansixiyey hindisa sharciyeedyada shaqada soomaaliya oo ay soo gudbisay wasaaraddaasi shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya kaasi uu waxweyn ka bedeli doona baa layidhi xaaladda iyo xuquuqda shaqo ee shaqaalaha dowladda soomaaliya iyo weliba kuwa shirkadaha gaarka ah waxaa sidoo kale goluhu ansixiyey golaha maamulka sare ee hay-adda istiraatiijiyadda qaranka oo ay soo gudbisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha kuwa oo ka kooban sideed xubnood ujeedka loo magacaabay golahan ayaa lagu sheegay si loo dardargeliyo howlaha iyo weliba shaqada baaxadda lee horyaalo hay-addan islamarkaasina loo dhammaystiro sharciyada dhismaha golo maamul sare oo tayo leh ayaa lagu yidhaahday war ka soo baxay xafiiska ra-isul wasaaraha soomaaliya ujeedka loo magacaabay golahan ayay xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu ku sheegay si loo dardargeliyo howlaha shaqada ee baaxadda leh ee horyaalo hay-adani loona dhammaystiro sharciyada dhismaha golo maamul sare oo tayo leh kulankan ayaa waxaa golahu sidoo kale warbixin markaasi laga siiyey arrimaha la xiriira amniga dalka canshuuraha ciyaaraha iyo weliba arrimaha xajka kuwaasi oo laga dhageystay wasiirada wasaaradaha arrimaha amniga gudaha gaashaandhigga maaliyadda iyo weliba diinta iyo oqaabta kuwaasi oo maanta warbixin ay ka dhageysteen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya geesta kaleetana faafayna ayaa kasoo baxayo shil gaari oo ka dhacay magaalada kismaayo gaar ahaan duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose siduu kusoo waramayo wariyaha iyaga gobolkaasi nooga soo warama hal qof ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacantay shil gaari oo maanta ka dhacay duleedka ayaroboodka degmada kismaayo shilka halkani ka dhacay ayaa waxaa sababay sida ay dad goobjoogayaal ah inoo sheegeen in markaasi gaarigii lasoo saaray xamuul aad u tiro badan waxaana goobta soo gaaray ciidanka booliska dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan waaxda baarista c i d da oo uu markaasi horkacaya xer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland si markaasi ay u fududaato baarista dembiga ka dhashay shilkaani waxaan halkaan u nimid shil halkaan ka dhacay shilkaas waxaa ka dhashay dhaawac iyo dhimishaba baaritaankiisuna wuu socdaa marka baaritaanka soo gabagaboweyna maxkamadda awoodda u leh ayaa loo gudbi doonaa eh, maxaa la yidhahdaa cidda eh, faldambiidku ku caddaado laakiin waxaan rabaa halkan inaan fariin adag ugu diro dadka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer jubbaland iyo khaasatan dadka gawaarida ka xeeya darawallada waa mas-uuliyad darro inaad dad halkaa soo saarto labaatamii qofood inaad gaarihii maxaa la dusha meesha ugu dambaysa aad saarto adoo gaarihii qoryo ku soo raray qoryaha meesha ugu dambeeyey aad labaatamii qofood oo dumara aad soo saarto waa mas-uuliyad darro lagama aqbalaayo cid laga yeelayna lama arko weliba waxaa u dheer oo lii sheegayaa in kastoo ay baaristu kusoo gebgabi doonto halka u horeeyo da- maxaa la yidhahda gaari afkiisa hore qof buu soo haray Ee, mas-uuliyad darre intaa la eg naf bini aadim oo muslim ah inaad in dayacaad intaa la eg aad u geysato qofna lagama aqbalayo darawallada waa u sheegaa maalin walbaan arkaa magaalada gudaheeda gabaarada yaryar bay dushooda saaraan gabaarada waaweyn ee xamuulka qaado ayaa intay rar xad dhaaf ay soo saaraan ah, labaatan qofood soddon qofood toban qofood bay dusha soo saarayaan M- soo hadda la yaab ma aha ninka intaa qoryo gaari soo saaray ee qoryaha dushoodana soo saaray maxaa la yidhahda dad bini aadam ah naf bini aadama saaray waa mas-uuliyad darro waa negligence cid laga yeelaya lama arko cidda waxay la- ciddii falkaanoo kale ku kacdo waxay la kulmi doontaa ciqaab adag bay la kulmi doontaa shilalku way dhacaan way dhici karaan bini aadam baa leeyahay laakiin shil inaad gaari intaa la eg aad soo rarto qori intaa la eg aad ku soo rarto tobaneey qofoodoo dumaran aad soo saarto lama aqbali karo lamana dhihi karo shil dhacay waaye ee waxaa waaye waa k- waxaa waaye ka gaawin mas-uuliyad waaye waxaa waaye dayacaad mas-uuliyad waaye insha allahu tacaala darawoolada dhan ee ka shaqeeya jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo waxaan halkaan ugu darayaa degniin arrintaas inay ka fogaadaan gaari meel baa loogu talgalay inay dadka ka raacaan halkaa kas, dadka ka saar inta uu qaadan karana saar inuu gaari afkii ka saaro maxaa la yidhaha, qof bini aadan afka hore birtaan qof bini aadam uu yidhaahdo ku fadhiiso yah waa arrin suurtagal maaha arrin la aqbali karin maaha nuur muxiidiin cali raadi yahay telefishinka dalsan duleedka galbeed ee magaalada kismaayo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga gobolka jubbada hoose oo eegaya warbixinta la xiriirta shilkaasi gaariya laga soo wariyey gobolka jubbada hoose gaar ahaan garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo duleedkiisa kaasoo khasaare dhimasho iyo dhaawacyo sababay geesa kaleeto gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta waxauu dhagax dhigay wado laami ah oo markaasi eh, iskaashi shacab ku timaaday islamarkaasina deegaanka garesbaaley iyo xaafadda macaani aageeda ah wariyahayaga cabdisalaam juulo shaakir ayaa warbixintan ka diyaariyey
wadatashi ay sameeyeen shacabka iyo ganacsatada deegaanka galasbaalley ee xaafadda macaani ayaa suura gelisay in maanta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale uu dhagax dhigo waddo weyn oo laami ah oo la saaraya xaafadda macaani shacabka iyo ganacsatada deegaanka galasbaalley ee xaafadda macaani ayaa si isxilqaan iyo wadajira isaga kaashanaya dhisidda waddadan oo isticmaalkeeda baahi weyn ay u qabeen dadka deegaanka shirkadda buruuj oo ah shirkad dhistay waddooyin iyo guryo ku yaala caasimadda ayaa mas-uuliyadda iska saartay dhisidda waddadan iyagoona goobta ay ku diyaarsanaayeen shaqaalaha iyo gabaarida shirkadda oo heegan ugu jiray bilaabidda dhisidda waddadan laamiga ah oo maanta la dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa dhagax dhigay waddadan gudoomiye madaale oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhisidda waddadan macaani ay tahay isxilqaan iyo iskaashi dadka deegaanka ay sameeyeen wuxuuna u mahad celiyey shirkadda buruuj oo dhisaysa waddadan waddooyin badanna dhistay maanta fursad ayay noo tahay inaan joogno garas baalley baartireed disho meel ku dhow oo aan dhagax dhigayno waddadan oo loogu magac daray waddada macaani haddii ilaa yidhaahdo maadaama xaafadda ay caan ku tahay macaani isbitaallada isbitaali macaani la yidhahdana uu ku yaallo is- isgool la yidhaahdo macaani iyo jaamacad la yidhahdo macaanina waa laga furi doonaa saan rajaynaayo marka waddadu waa waddadii macaani laamigan isxilqaankii iyo isku tashigii aan mar hore ku dhawaaqnay oo ahay aan wax ku wada qabsanno ayay qayb ka mida ayay tahay maanta meesha aan joogno ayaga ayaa isxilqaamay akhyaarta halkan joogta ayagaa fulinaayo waddadii waa noo dhagax dhigan tahay waxaan rajaynaynaa in saa marka laga bilaabo maanta in shaqada ay bilaabato shirkadda alburuuj ee qaban doonta shaqadan ayaduna aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa howlo badan ayay nala qabatay meel badanna shaqan ka wada wadnaa iyadana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin marka dadweyne iyo maamulkood iyo akhyaartood iyo ganacsatadood iyo culimmadood iyo brofesooradoodii kulligoodba waa howl ay u wada dhan yihiin waana ku mahadsan yihiin injineerka shirkadda buruuj u qaabilsan dhisidda waddadan ayaa ballan qaaday in waddo taya leh ay wakhti kooban ugu dhisayaan bulshada xaafadda macaani wuxuuna sheegay in buruuj ay tahay shirkad bulshada ka timid bulshadana u timid waxaan ka socdaa maamulka shirkadda bruge construction company waxaan nahay kambaniga dhisaaya sida aad u jeedaan baabuurteena aad u jeedaan waxaan nahay kambaniga waddadan macaani dhisaayaan nahay waxaan dadka deegaanka ka ballan qaadaynaa in aan u dhisno waddo taya leh iyo wakhti kooban in aan u dhisno ayaan ka ballan qaadaynaa magaalada waxaan ka wadnaa waddooyin badan hore aan u dhisnay haddana qaybka qaybo ka mid ahan magaalooyin magaalada muqdisho ka wadnaa sida ay bulshadun ugu baratay waxaan rabnaa inaan dhisno waddo taya leh oo deegaanka macaani aan ka dhisno insha allahu tacaala waxaan ballan qaadaynaa maadaama aan nahay buruuj ay tahay shirkad ka timida bulshada bulshadana u adeegta waxaan ballan qaadaynaa sida hore nolo kaga bartay inaan si daacadnimo ikhlaas aan shaqadaas aan u gudanno odayaasha deegaanka garesbaalley ayaa ugu dambeyn soo dhaweeyey dhisidda waddadan cusub iyagoona sheegay in muddo ay sugayeen in loo dhiso waddo anigoo ku hadlaaya magaca deegaanka degmada garesbaalley deegaan waa ka weyn tahay garesbaalley waxaan ka mahad celinaynaa juhdiga faraha badan oo la soo geliyey iyo gaar ahaan guddoomiyaha gobolka iyo madaxdii la socotay dhagax dhigga ay sameeyeen iyo juhdiga weyn ay geliyeen waa ka mahad celinaynaa boqol kiiba boqol waxaana ka codsanaynaa siday u bilaabeen inay u dhammaystiraan insha allahu tacaala waxaa sharaf weyn noo ah runtii maantay in waddadeennii macaani la dhagax dhigay sharafay noo tahay in annaguna aan joogno ka soo qayb galno runtii sharafay noo tahay inaan sugayno wakhti dheer aan sugaynay inay maanta noo hirgasho in waddadii macaani ay maanta noo hirgasho in la dhagax dhigo dhisbeheerno ay u bilowdo runtii aadaan uga mahad celinaynaa runtii meeshaan maantay shaqo aan aad ugu faraxsannahay ayaan ka bilownay oo ah dhismaha maxaan ku dhahdaa degmada garas baalley waddada macaane runtii waddadaas in badan ayaan sugaynay inaan maaragtay dhisno oo ay noo noqoto waddo dadweynuhu isticmaalaan maanta ayay hirgashay bilowgeedii dhammaystirkeedana waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan oo guulla noogu soo dhammaato maanta dhagax dhignay ay madaxda gobolka noo dhagax dhigeen waddadii jidka deegaanka macaani waan soo dhowaynaynaa baahi badanaan u qabnay baahayaashayna waa badan yihiin ma ahayn waddo keliya wax badanaan u baahi qabnaa oo ah inay meeshu degmo naqato inay gobolka banaadir wax la qaybsato cabdisalaan julo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
guud ahaana warkii habeenaad caawa kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho akhyaartana dhegeysataay waa nageyntaa cidda warka iyagu seegu waxay dib kaga baarbaaran karaan baraanu internetka ku leenahay nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel